horta aniga waxaan ku faraxsanahay inay horta iga degtay mas-uuliyaddii oo balanka anoo garab taagan oo meesha ku qaaday horta inay iga degtay horta waan ku faraxsanahay maanta lacagteen horta halo waa lacag weyn sii weyn ma aha waxaan rajaynaynaa in lacag kale baan meelo ka filhaynaa taasna inay soo gaartaan rajayana insha allah tacaala waan daba socdaa naftayga marka insha allah tacaala taasna waynoo imaan doonta saan rajaynayo suuqaas waa inala qabanaynaa dadkaas faraha badan masaakiinta ee wax ku gaaray waa isla qabanaynaa biidnillah insha allah tacaala marka hadday sheekha markuu hadlayay sheekh xasan waxaan ka naxay wuxuu yidhi maama waxaa jirtaa meesha maalin kasta imaato oo fiiriso meesha ka gubatay hadda aniga waxaan dhilaa sheekh maamada oo kale ama tan aan ka siino ama tutayda aan siinay horta maamada oo kale horta walana boobsiya waxooda inkaartooda yaynagu dhicin had maamada oo kale ma artay iyo wixii lamidka aha bal soo qora oo aan u boobsiin aad aan u daahinina anama kule iniga baad nidaamkeena naga taqaanin saad wax ku wadiin iyo goorta aad qaybinaysa inaga naga garanaysin laakiin hadda qof noocaas oo kale oo laga yaabo inuu qutyooyinkeeda keli meesha u ahaa yani hadday jiraan maamooyin noocaas oo kale ah oo si yoomi ah u imaan hayaan ama waxay daba socdaan nala socodsiiyo annaga aan raadina wax degdeg ah haddii midna yar daahayso oo nidaam ahaan ay ku daahayso laakiin sida cabduul uu sheegay waxaan eegto waa ammaana hala boobsiiyo dadka un hala gaarsiyo si degdeg ah si muxuu ahaa dantii loogu talagalay maarata iyu qabato insha allah tacala